bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal kulanto faylaha ah ka dhowaada qodobada warkan ee idaacadda warsan haasheenka doorkaroonsin hayta faahfaahin iyo ibala ku helahaya dagaal khasaare geysadii oo ciidamada dowladii al-shabaab ka dhex mari deegaanka goobgadii buure ee gobolka baaya ammaanka jowhar iyo eeto sugiilan adkaayay ilaa moqof oo laasheegaha intuu ku mid haayeen ergadii jowhar oo jiri dartiisanka amuuday miilaysa dowladda soomaaliya weybaya ku hadallay abaaro ku jiran guda dalka soomaaliya todoba qof iyo shugun biyood an ka dhammadan degmada buula burda ee gobolka hiiraana xaalad caafimaad daran way balaaku sheegaha intee ku jarta deegaano ku tirsan hirshabeella maamulka degmada qandalo weyba uusu ku hadalay xaalada degmada qandalo ee gobolka bari shirka madalla wadatashay qaran oo maalintii lamaad ku dareera magaalada muqdisho duulimaadyadii garoonka diyaarado muqdisho oo geeka hakarta kooyan kureen markii shaqaalo waa shirkado diyaaradogaasi oo ka dhawaaqay shaqa joojina danjirida soomaaliya magacaawan gemen wayba warqadiis aqoonsigan gudbiyey wasiirka arrimo banaanka ee yemen ra-iisul wasaaraha talyaaniga wayba uusa maalinta berye ee ka dhawaaqahay is ajraadis iyo weliba mucaaradka ka go-doonsan xalab oo haba joojin dalbadana
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiiso dhugunsidayaal taarigdan way bayagta ee danta siyeedka bilatum ilaa maad diseembar sanadka lamada kuntum ilita ha ka dhowaada warkii ofisana faahfaahinii waybaha ku bahayta dagaala ciidamada dowladii al-shabaab ka dhex maray deegaanka goobgaduud buure ee gobolka baaya faahfaahinta warkaasiid cali muuse maxmed atarayaninhaya
shacabkii dhowaanahani ka soo barkacay degmada tiyeglow oo ku sugan
wararka ka imaanaya deegaanka goobguduud buuray oo ka tirsan gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus dagaalkan ayaa waxa uu u dhexeeyey ciidamada militariga qaybta lixdanaad kuwa booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab dagaalkaasi ayaa waxa uu dhaliyey khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray labadii dhinac oo halkaasi ku dagaalantay iyadoo isu adeegsinayay hubka noocyadiisa kala duwan sida uu idaacadda warsan u xaqiijiyey saraakiil ka tirsan deegaanka goobguduud taliyaha saldhigga deegaanka goobguduud buurey maxamed abuukar mursal timijirac ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkaasi iyo khasaaraha uu dhaliyey sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ay hub kala wareegeen ururka al-shabaab kuwii weerarka ku soo qaaday deegaankaasi al-shabaab iyo midda dawladda dagaalkii kadib samikiisa yaa weerareen markii ilamasaac haysana markoodabeen marnabaa tigii tigii oo dharcadali asan markadaas yala dhibid ama alxamdulilah si idacfaynato mid jalaila taala may khasaaree ku dhaladay dagaalkaasan dhahay ciidamada dowladda wili baahan al-shabaab ciidamada dowladda meel waliba ilaahay kadiyay taxdiir aaka sanadoo yaaka guulaysa kaana oo dilimi lamaga faktay iniga al-shabaab may khasaare ininku sheego korta al-shabaab waliba khasaare sheego korta kura hartay anigu sanadoo qaxowri dilimi lamaga faktay deegaanka goobguduud intee uu meelo dagaalku ku dhiyo oo ciidamada al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda ka dagaalamay magaalada tiyo mas-uuliyaadka deegaanku haye marka hadda deegaanka xaaliya sidaa uu deegaankii laka dagaalamay weliba shacabkii laka hor dagaalamay haye marka ma amarkiin koyata al-shabaab ee haweerow deegaankaas ee goobguduuda buulay marka diyaargarowaankii jartana weerarar kale al-shabaab siin qaas intiisin kahor seertaan
ammaanka magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyo ammaanshi isugiil lan adkaaye waybana meelaadmaha ku sheegaha intii lama qof oo ku mid haayeen ergadii jowhar iyo xanuun dartiisanka amuuday miilasa jaware xarunta gobolka shabeellada dhexe wayba weli meel isku dareere doorashada xubno xildhibaanada manka hoose kukooyow deegaanada maamulka hirshabeelle taliyaganaba sugidda gobolka shabeellada dhexe cabdiqaadir cabdulaahi oo warbaahinta la hadalaya wayba uu sheegay intii uu eedan adkaayeen miilooya ku dareerta doorashooyinka taliyaganaba sugidda gobolka shabeellada dhexe wayba uu saasoo kale ku hadalay intii doorashadii ku dareertay degmada jowhar iyo meelayska dhammadeen lama kumid ee ergadii doorashada ku qayb qaadaase waxaad og tihiin kun sagaal boqol soddon iyo sideed ergo ah oo marti ah ayaa kusoo xerootay hoolka shirka si ay u doortaan xubnaha aqalka ee hoose horey waxaa usoo xerootay laba boqol afartan laba boqol sagaashan iyo afar xubnood oo ah ergooyinka soo xulaya xubnaha baarlamaanka intaasoo qofood oo marti ah ayaa meeshan ku hoyanaysay amnigoodana ilaahay si nabad ugu gebagabeeyey cid wax ku noqotay ergadaas oo ergada ka midana ma jirto haddii laga reebo eh, laba xubnood oo ergada ka mid a oo xanuun ugu dhintay goobihii ay deganaayeen in ka badan boqol iyo soddon murashax ayaa imaaday oo kusoo xaadirtay xarunta shirka iyo magaalada jowhar waxaa magaalada marti u noqday oo arrimaha shirka u joogay darteed in ka badan shan kun oo marti ah dadkaas waxaa marti geliyay bulshada reer jowhar iyo ciidamada ammaanka dhina kaleed wayba uu sheegay ciidankanaba sugida intiiu shaqadii yeeta sidii an sugu lahaayeen amniga wafuuda heer federaal iyo heer maamul goboleed ee ka sugan magaalada jowar ee gobolka shabeellada dhexe
guud ahaan ciidamada ammaanku waxay ku ammaanay yihiin shirka waxayna ku guulaysteen hawshan inay wada qabtaan si guud sababtoo ah far kaligeed foolma noqdo laakiin xaq eh, doorka ay ku leedahay ciidanka nisa ama ciidanka nabadsugidda waxay ku leeyihiin xaqiijinta xarumaha shirku ka dhacaya ammaankooda iyo xarumaha ay degan tahay martidu iyo wufuuddu xaqiijinta iyo soo dejinta wufuudda imaanaysa eh, ee heer dow- heer federaal iyo heer gobo- heer maamul goboleedba hadday ahaa lahayd midda ku imaado dhulka oo dhulka soo marta iyo hadday ahaa lahayd midda diyaarad kusoo degta oo iyadana laga laga keenay intaas ayay doorkooda khaaska ah iyo inay maamulaan amniga xarumaha shirka oo ka dhaci lahay intaas ayay ahayd doorkooda magaalada jawar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe dhowaan wayba ku diyay shaqaaqo yar xarunta doorashooyinkii ku dareerta taasoon dhexay tilaabo mushar ah oo oo xiligaas tartamayeen
tumid todoba qof iyo wayba shuban biyood an ka dhammadeena degmada buulaburde waybana meedhaslaab ku sheegahayan si dad badan oo kadhici cudurka shuban biyoodka antilan la roor isbitaalada ka yaalaan magaalada gudo beledweyne wararka uu kooyahay magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan waybayo sheegahan anti dad badan iyo cudurka shubanbiyoodka iyo gaajimiilas iyo ka dhammadeena buulaburde iyo wayba ayaa ta magaaliyo go-doomiyeen ururka al-shabaab maadaamaya lamada dhine ku roogaan waana iyo adagta antilan gurmada
maxamedow dhibaatooyinka ugu daran degmada buulaburte horay ayay igu qabtay abaar iyo colaad go'doon ah oo muddo badan saarneed una qabataynahay haddana waxaa jiro oo maalmahan aad iyo aad fara u hayay cudur la yidhaahdo shuban biyood marka arrinkaasna yahow magaaladu aad iyo aad dhibaato badan ayuu ku soo kordhiyey culays badan ee dhimasho iyo adiga xanuun badan ahaaga jiro marka arrinkaasu saa wey saa wey waxaa ku dhintay oo dad waaweyn iyo carruur bale dad badan oo adiga dhibaataysan oo xanuunsanna waa yaalaa oo adiga ilaa gaarayo boqol ruux marka dhibaatadaas way jirtaa ka jira koobka ilaa magaaladu waa adiga waxa weeye deegaanku waa baaxa dheer yahay inta xedka ah tuulooyin fara badan ah hoos yimaado oo toddobaatan iyo dhowr tuulo ah ilaa siddeetan tuulo ah marka intaasba xanuunadu way wada saameeyeen balse intan haddan ognahay ilaa adiga ko toddoba iyo toban qofkood camal intaasa waxaan ognahay iyo wax haddana waahidaan naloo sheegay jiro oo aan ka warhel cismaan geeda cilmi oo ay duqa magaalada buulaburde iyo sheegintay ilaa iyo hadda iyo degmada buulaburde iyo oon ka dhammadan tun iyo todoba qof cudurka shabanbiyoodka iyo abaaro ku jira deegaanada buulaburde guddoomiyaga degmada buulaburde ee gobolka hiiraan iyo wayba uu sheegay intiyo ku warhayaan oyo maamul ahaantii iyo ikanshaab ahaantiyo buyo onis gurmadahayaan saasoo kanayba uu sheegay intii walgurmad kaleeda iyoon aragnaa wallaahi manadow arrinkaas waa dameyshiyaanba joognaa waxa weeye arrinkaas ka maamul ahaan iyo adiga ciidamada amisom ee walaalaha heer walaal iyo odayaasha dhaqanka iyo adiga bulshada qaybeeda kala duwan kas cid kasto oo waxgaratoo degmada buulibuurta ku sugan waa ka qayb qaadatay marka arrinkaas arrin qarsoon maaha waa arrin dhibaataa meesha ka weli maxamedow ma hayno waxna soo gaara cismaan geediya walbawsaas oo kale baaqan daray ummadda soomaaliyeed iyo hay-ada samafalka aantiyohan gargaaran shacabka ka dhibaataysan degmada buulabuurde ee gobolka hiiraanga ku baaqi lahay ee baaqa uu ku dhan yahay intan sheegay oo cid walboo mas-uuliyadu saaran tahay ay dhegaysanayso ayaaba baaqa uu ku egyahay waxaan kusii daraa dawladda dhexe hadday tahay iyo hadday tahay maamul goboleedka hirshabeelle iyo hadday tahay maamulka gobolka iyo jaaliidaha ka soo jeeda reer hiiraan waxgaradka ummadda islaamka dhammaan hay-adaha deeqbixiyaasha waxaan ugu baaqaa in degmada buuladugta dhibaato weynu ay ka jirto horeyna ay uga jirtay go-toon ay ahayd abaaru ay jirto haddana xanuunkaasi uu soo kordhay marka intan sheegay in allaaliy intii arrinkaas wax ka qaban karto inay usoo gudmato degmadaan ugu daaqayna degmada buulaburda iyo deegaanada hooseedayaan iyo weybaayee ku jaraana cudurka lankasow shawan biyoodka iyo abaarana iska jaraan taasoo saameyn kuga dhintay shacabka ka nool degmada buulaburda iyo deegaanada hooseedayaan
dhinac kalena xaalado caafimaad dara iyo weybaalaa sheegaa intiya ku teeganta deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle weybana arrintaas ku hadalay wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda xukuumadda soomaaliya waana haduuse ku mid ayo xubnoogii mankakore lankadoorade jawhara faafaahinta warkaas weyba magaalada jawaran ku daraysaa dhaqaal ismaana
wasiirka kulluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cumar ciimooy oo wakhtiga uu ka dhammaaday iminkana ka mid noqday xildhibaanada aqalka hoose ee lagu doortay magaalada jowhar ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda caafimaad daro ee soo wajahday toddoba tuulo oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada mahdaa ee gobolkani shabeellaha dhexe tuulada dilnaabe oo ka mid ah tuulooyinkaasi ayaa waxaa si ba-an halkaasi ugu dilaacay cudurka shuunbayoodka islamarkaana cudurkaasi waxa uu soo ritay una geeriyooday kow iyo toban ruux intaasin in ka badan ay la jiifaan isbitaalka ku yaala degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe mudane maxamed cumar ceemooy ayaa sheegay in loo baahan yahay in halkaasi gurmad la gaarsiiyo waxa uuna maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo maamulka hirshabeelle loogu baahan yahay sidii gurmad halkaasi loogu gaarsiin lahaa oo isugu jira daawooyin iyo weliba raashiin waayo halkaasi waxaa ku sugan dad ay abaaruhu ay saameeyeen bismillahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay haddii aan ka bilaabo horta arrintaasi aad sheegaysid waa arrin naxdin leh maxaa yeelay dhimashada lama diidana waxaa la diidaya waxay tahay dad soomaaliyeed ee masaakiin ah ee dhimanaya ee haddana dawo iyo dhoro iyo nafaqo iyo wax walba aan la gaarsiin karin sababa jir aaweed madaxda dalka qaranka ee ugu saraysa ee dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedka ee cusub ee hirshabeelle iyo xildhibaanada kasoo jeeda hirshabeelle iyo xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda hirshabeelle be waxaan arrinkaasi naxariista ee tiraada leh ugu asirinaa intii dhamata shaqadii kamiirba in naxariistii janna alla ka waraabiyo wixii ugu dhintay shubanka shuunbiyuudkaasi maxaa yeelay dhibka ugu weynna uu yahay in dadkii maanta loo gurmin karin saa darteed cid alla ciddii sidi kale ee si dadban iyo si toosba ah waxa lagu gaarsiin karana haddii ay ahaan lahayd dowladda gaarsiin lahaa oo isugu jira daawooyin iyo weliba raashiin waayo halkaasi waxaa ku sugan dad ay abaaruhu ay saameeyeen bismillahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay haddii aan ka bilaabo horta arrintaasi aad sheegaysid waa arrin naxdin leh maxaa yeelay dhimashada lama diidana waxaa la diidaya waxay tahay dad soomaaliyeed ee masaakiin ah ee dhimanaya ee haddana dawo iyo dhoro iyo nafaqo iyo wax walba aan la gaarsiin karin sababa jira aaweed madaxda dalka qaranka ee ugu saraysa ee dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedka ee cusub ee hirshabeelle iyo xildhibaanada kasoo jeeda hirshabeelle iyo xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda hirshabeelle be waxaan arrinkaasi naxariista ee tiraada leh ugu asirinaa intii dhamata shaqadii kamiirba in naxariistii janna alla ka waraabiyo wixii ugu dhintay shubanka shuunbiyuudkaasi maxaa yeelay dhibka ugu weynna uu yahay in dadkii maanta loo gurmin karin saa darteed cid alla ciddii sidi kale ee si dadban iyo si toosba ah wax lagu gaarsiin karana haddii ay ahaan lahayd dowladda iyo haddii ay ahaan lahaydba dadkii kale ee arrimahaasi qaabilsanaa ee bini-aadanimada dadkaasi il gaar ah lagu fiiriyo si kastaba ha ahaatee si kastaba ha qaadato ee si kastaba ha lagu gaarsiine sidii gurmad gargaar oo aadlibanimo lagu gaarsiin
ma ahan markii ugu horreysay tuulooyinka sabcadiziira laysku yiraahdo ay ka dilaacaan cudurro uu ku mid yahay cudurka shuumbiyoodka balse xaaladani ayaa waxa ay tahay mid ko iyo toban ruux ay u geeriyoodeen hal waqti oo cudurkaasi uu soo ritay dadka ku sugan tuuladaasi sacdakhalesman warbaahinta warsan jowhar
hadduuna fiirinona puntland maamulka degmada qandale ee gobolka bari wibous ku hadalay xaalada degmada qandale ee gobolka bari xasan daa-uud iyo faahfaahinta warkanenhaya
qandala ee gobolka bari iyo maalmooyinka dambeeya maybaa ka dhiyaayay dagaal andaxaya ciidamada dowladda puntland iyo koox oonahay ka tirsan ururka daacish wararka iyo mayba sheegahaya inayo dib aan la wareegin ciidamada dowladda iyagoo muddo la-ag birna iyo gacantu ka haayeen ururka daacish sidii uuna arintaa shaywal unka ogaana mayba qadka teleefoonka una kala xiriirnay gudoomiyaha degmada qandale ee mudane jaamac maxamed qoorshe mayba no-isa iinku waramaysadayo ata xaalada degmada iyo weliba dhibaatooyinkii iyo anjaysideen antiyo ka talayaan ururka daacisha shacabka ka dhaqan degmada soyti gudoomiye jaamaca maxamed qoorshe iyo maybastaas oo kale uuse sheegay inay howlgaladiiyo sameeyeen ciidamada dowladda puntland in miinooyin iyo waxyaabo qarxaw oo nahay lakaduugi meelo qaar iyo weliba ini qorshayayo ay inay un kuxdaba xiri doonnayo la gala doonaan meel kasta oo iyo galan sidii uuse habalka andhiki gudoomiyaha maybana hadaladiis kumid haayay sidatan degmada qandale iyo mayba ata degmadii inka horreyti ooyo gacanto ka dhikaayaan ururka daacish islamarkaasoniyo ka taliyayaan muddo la agbal taas oo nahaya an suurtagala ini maalintii shalay iyo dib in la wareegan ciidamada maamul goboleedka bari degmada qandale iyo magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland qiyaas ahaantii dhinaca bariya ku ka aadanti iyagoo siiyay tan kilomitarna iyo anjarta degmadan ayaa boqolkiiba toddobaatan shacabweyniga ka dhagan iyo ka tiirsanyin xoolo dhaqata meelo soddonka kalena iyo ka tiirsanyin kalluumaysi
inaga kalena abaaro ku jiran deegaanada puntland iyo waybayo-iyina teenku xumaytee waryaaga garowga ka sugan oo laka magacaabowa xasan abuukar cali xasan baydhaba iyo qaadka taleefoonka wayba kala xiriiray xasan cali daa-uud waybana uswal kuweydeey abaarogoos ku jiran ee deegaanada maamul goboleedka puntland
aad iyo aad ajaabin wasankan xasan runtii abaaraha ka jira puntland waa kuwo baahsan oo baadkii iyo xoolihii ka dhammaadeen oo xoolo badan halkaasi ay ku baaba'een iyadoo dad fara badan ah oo ku dhaqan deegaanada puntland marka la eego gobolada sare hindiyaale iyo midabka ayaa ugu daran meelaha abaarta sida xoogan ay hayso haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano dabcan dadka xoolaha ayaa ka dhamaadana meelaha nugaal nawaaxidooda marka aad eegto waxaad soo xasuusanaysaa dabcan abaartii daradeeda oo waqtigii xaaka laga joogo muddo aad intuu kala si kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatantii xaaka waxba kaloo duwana abaarta iminka ka jirta soomaaliya inteeda badan gaar ahaan deegaanada puntland madaxweynaha dowladda puntland cabdimada maxamed cali gaas ayaa waxa uu sameeyey guddi markaasi abaaraha ka howga oo khidmad laha wajiyada ee puntland iyagoo danjirada cusub ee dowladda soomaali dhowaan magacoodii dalka yemen danjire cabdulaahi xaashi shuuriye iyas rasmiya ee nuwilka warqado wasiir ku-xigeenka arrimo banaanka dalka yemen doctor mansuur cali haddaba munaasabada guddiyoka nugulkaas warqadaas aqoonsiga darjirnimada ayee dhiiday waa yaku dhiidi xafiiska wasiir ku-xigeenka arrimo banaanka ee dalka yemen ee uu sakelayay magaalada rayaada lamadan mas-uuliya weyba ayoo ku wada hadaleena sidii lamada dhinabayoon isku kaalada lahaayeen kushaqeeyowka arrimo dhaqaalo dalka soomaaliya iyo dalkaas yemen warkii galabnama idaacadda warsan kula dareertan dhugunsadiyaalan daninkageen